إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka madaxdiisii dagaallo xoog leh oo lagu qaaday ciidamada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ayaa saaka ka dhacay meelo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka mudug ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanada galmudug gabar ayaa lagu kufsaday gobolka owdal taasoo dil loogu sii daray maraykanka ayaa dad shacab ah mar kale ku beegsaday degmada jirib ee wilaayada jubbooyinka sarkaal kenyaati ah ayaa isdaldalay kadib markii noloshu ku adkaatay u diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo labaatanka bisha jamaadu thani sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijiriga kuna beegan sagaal iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran weeraro xooggan oo khasaaro sababay ayaa lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka ee ku sugan gobolka shabeellaha hoose wararka saaka nagu soo dhacay waxa ay sheegayaan ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin in saaka aroortii ay weerareen dhowr saldhig oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose meelaha dagaalada ay ka dhaceen waxaa ka mid ah saldhig ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ku leeyihiin degmada qoryooley ee shabeellaha hoose dadka ku dhaqan gudaha degmadaasi iyo tuulooyinka hoostaga waxa ay sheegayaan inay maqlayeen dhawaqyada rasaasta culus iyo qaraxyo lama oga khasaaraha uu sabay dagaalkaasi ciidamo kale oo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay weerar ku qaadeen deegaanka ceelsaliini oo dhaca duleedka magaalada marko ee shabeellaha hoose dagaalkaasi ayaa u muuqday mid lagu xaaqay oo cagta lagu mariyey askarta dowladda federaalka ee ku daaban ciidamada maraykanka waxaana jiray khasaarooyin dhimasho oo uu sababay weerarkaasi dhan kale ciidamada shabaabulmujaahidiin waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhig ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka namber lixdan ee shabeellaha hoose dagaaladaasi waxay tafaasiil ah wararkeena dambe ayaan ku faahfaahin doonaa gabar ayaa lagu kufsaday gobolka owdal taasoo dil loogu sii daray sida uu warkan ku faahfaahinayo waryaheena goodax faahfaahin ayaa kasoo baxaysa dhacdadan oo toddobaadkan ka dhacday degmada lughaya ee gobolka owdal taasoo lagula kacay gabar yar oo da-deedu u dhexaysay shan iyo toban ilaa iyo lix iyo toban sano gabadha oo magaceeda lagu sheegay shukri yuusuf xuseen ayaa ka hor inta aan la dilin lagula kacay falkufsi ah sida lagu ogaaday baaritaan dilkeedana waxaa loo adeegsaday masaar xilli habiin ah ayuu falkan ka dhacay deegaanka tuurka oo ka tirsan degmada lughaya ilaa iyo haddana dadku way la yaaban yihiin arrintan ilawareede ayaa sheegaya in la qabtay ninkii dhibaatadan ka dambeeyey kaas oo lagu xiray xabsi deegaanka ah gobolada waqooyi galbeed iyo waqooyi bari soomaaliya oo ay ka taliyaan maamulada puntland iyo somalilan ayaa waxaa ku badan dhacdooyinka foosha xun ee nuucan ah waxaana aada loo wada xasuustaa dhacdadii tan lamidka aheyd ee galkacyo loogu geystay caaisha ilyaas oo ahayd gabar ardayad ahayd maraykanka ayaa dad shacab ah mar kale ku beegsaday degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka waa kan haashim cabdinaasir diyaaradaha maraykanka ayaa doraad gelinkii dambe duqeeyey guri ay dad shacaba deganaayeen waxaana ku dhaawacmay laba qof oo shacab ah dadka dhaawacmay ayaa loola cararay goobo caafimaad waxayna kala yihiin cunug yar iyo oday waayeel ah iyadoo gantaaladu ay burbur u geysteen dhowr guri iyadoo ay sidaa tahay iyou taliska ciidamada maraykanka ee africom sheegtay inuu ka dambeeyo weerarkaas dadka maatida ah lagu beegsaday war qoraala oo ay soo saareen ayaa waxay ku sheegeen inay duqayntaas ku beegsadeen xarun ay leedahay al-shabaab tan oo ah arrin aan waxba ka jirin siday dadka magaalada iyo ehelada dadka dhib u gaar sheegayaan maraykanka ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee sanadkanba sii laba jibaaray duqaymaha ka dhanka ah dadka shacabka ah isagoo tacadiyada ugu badan ka geystay magaalada jilib ee jubbooyinka odayaasha dhaqanka gobolka mudug ayaa ka hadlay waxa uu salka ku hayo khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada galmudug sida warkan ku faahfaahinayo waryaheena cabdulahi yaasiin jaamac nabadoon xasan aadan nuux quuri oo ku sugan gobolka mudug ayaa asigoo u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu faahfaahin ka bixiyey waxa uu ku salaysan yahay khilaafka u dhexeeya siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada galmudug waxa uu sheegay inay yihiin danaystayaal islamarkaasina ay isku mabda yihiin laakiin oo keliya ay xilalka isku haystaan geesta kalena ay qaldayaan dadka shacabka ah ee la maamulayo dadka khiyaana khiyaanowlayada oo diinta islaamka kasoo horjeeda qofba qofka uu bedeli rabo laakiin ay isku mabda yihiin waa caya waa cambaareeyaa soomaaliya markii ay gobol ka tagaan ama muqdisho tagaana isku hotel ay seexanayana waa saaxiib oo nin waliba kan ka horreeyey intii qidadoo maray iyo suu lacagta ku helay iyo suu ku shaqaysta unbay iska warsanayaan surumadii iyo wadooyinkii laga baxayay wixiiba ku toosinayaa waana milla waaxid waa isku mid diinna waa iska mid dadnimona waa isaga mid laakiin dadkaana la qaldaya oo niman dirisan la isaga dhigaya horta sideedaba soomaaliya caalamka kale iyo dadka madaxnimada sheeganaya horta dhammaantood dowlad uma rabaan iska daayay dowladda soomaaliyeed oo diin islaam lahayd mid gaala ah oo dowlada xoogla looma rabo hadeer waxaad maqlaysay shalay idaacadu waxay sheegayeen abi axmed inuu somalilan ka tiray qariirada soomaaliya wax ugu soo sameeyey berina wuxuu rabaa inuu ka tiro puntland kuwaana saadam uu rabaa inuu ka tiro inuu midba maalin tiro oo isagu la wareego midkaas uu tirayahay waxaa lagu darayaa etoobiya marka dadka lacagta ku siinaya kuwa lacagta qaadanaya kuwa sheegayaay dhammaantood been iyo khayaano ayay wax ka suubaayaan soomaaliya wax loo dhisana mal rabo nin la yidhaahdo qoorqoor ayaa dhowaan laga dhigay madaxweynaha maamulka galmudug kaas oo madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo uu barigantaalayay waxaa xusid mudan in kooxda suufiyadu ay kasoo horjeesteen islamarkaasina mid kamida uu sheegay inuu isagu yahay madaxweynaha galmudug khilaafka maamulka galmudug ayaa muddo dheer soo jiitamayay nabadoon quuri waxa uu sheegayaa iska daa galmuduge in guud ahaan soomaaliya aan loo rabin in dowlado ay ka dhalato xataa haddii ay tahay dowlad aan diinta islaamka haysan qof kasta oo muslim oo caqlile ha ogaado soomaaliya looma rabo dowlad soomaaliyeed xuduud soomaaliyeed xirata oo magac soomaaliyeed yeelata oo aan diin islaam shaqo ku lahayn oo calankii shingeeska ha caabuda xataa looma rabo marka waxa dhami dadka lacagta ku bixinayaana waa kuwa soomaaliya aan rabin kuwa qaadanayaana waa kuwa caamiliino ayaga u shaqeeyaan soomaaliya rabin dadka masaakiintana waa lagu cayaaraya waa la sixray waa waalki waa caaday u sixrayin dadka waxaa la dhihi karaa dadka soomaaliya madaxayooba aasahaan kuwan gobolada dhexe joogo galmudug sheeganayahay waaba ugu sii daran iyadoo la raacayo qorshaha shisheeyuhu uu wata ee ah in soomaaliya lagu daro wadamada deriska ah ayaa waxaa la dhisay dowlad federaal ah iyo dowlad goboleedyo ka farcama kuwaas oo xiriir la leh dowladaha deriska ah gaar ahaana etoobiya dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka waxa ay dhibaato ku hayaan dadka shacabka ah waxaa intaasi dheer in iyagu ay iskhilaafsan yihiin maxaa yeelay mid waliba shisheeyaha ayaa dhegta waxa uu sheegayaa wixii asigu uu doonayo warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina sarkaal kenyaati ah ayaa isdeldelay kadib markii noloshu ku adkaatay sarkaal hore uga tirsanaan jiray qaybta adeega guud ayaa isku daldelay kenya kadib markii sida la sheegay shaqada laga ceeriyey makiriyo oo afartan iyo shan sano jir ah waxaa laga ceeriyey adeega booliska qaranka afar sano ka hor taliyaha booliska ee gobolkaasi ayaa sheegay in sarkaalkan uu isku dilay meel aan sidaas uga fogeyn gurigiisa meydka ayaa la helay isagoo qalalay oo ka soo laalaada geed baxaya iyadoo dhakhaatiirtuna baaritaano ku sameeyeen sarkaalkan waxa uu isku geystay ismiidaamin isagoo la kulmay caqabado dhaqaale kadib markii shaqada laga ceeriyey ayuu yidhi sarkaal u hadlay booliska kenya qoraal dardaaran ah oo laga soo helay gurigiisa ayuu sarkaalkan ku sheegay in noloshu aysan sahlanayn tan iyo markii shaqada laga ceeriyey warkii subaxnimo dhegeystayaal saaka waa naga inta